Culimada diinta ee Galmudug ayaa dhalinyarada uga digay khatarta tahriibka iyagoo ku tilmaamay waddo nafhalignimo ah oo aan natiijo fiican lahayn. Macalin Nuur Cali Xaanshe oo ka mid ah culimada dhuusamareeb ayaa sheegay in tahriibku uu sababo dhimasho, silac iyo burbur qoysas badan, isagoona ugu baaqay dhalinyarada inay dalkooda maalgashadaan.
culammadu kamay gaabin bal way u gudbiyaan ummadda iyagoo u marsiinaya khudbadaha oo kale khudbadda jumcaha oo kale marka laga hadlayo ee, masaajidda way uga gudbiyaan duruus noocaas ku saabsan oo kale ah oo casharada inta badan ay dadka u gudbinayaan bulshada ay ku hagayaan way u gudbiyaan culammadu marka een, q- khatarta markii loo fiiriyo xaaladda maanta jirta run ahaantii khatartaa badan maxaa yeelay een, waad aragtaa social mediaha in dadku aaday ugu xiran yihiin culamo fara badan oo iyo aqoon-yahano een, wacyigelintaas ka sameynayo oo dadkii dhahaya war khatarta ka jooga way jiraan laakiin waxaa ka xoog badan een, social media marka qof walba markuu tan arko dee wadaad wax yiri ma ku- ah, ma ku qancaayo hore usii socona marka waa halaag dadku ay ku halaagsamayaan run ahaantii maalin dhaweedoo kale waxyaabaan maqleynay waxaa ka mid a dad intay doon raaceen dee ayagoo afar iyo labaatan saac afar iyo labaatan saac ama afar beri oo kale ku jiray badda dee gobolkoodna dhinteen gobolkoodna ay nafta ku daba in laga soo qabto waxyaabaha noocaas oo kale dadaa sameynaya oo dadka ku hogaaminaya marka horta waxaan leenahay anoo uga faa'iideysanaya barnaamijkan dadka noocaas ah oo shabakadaha isku xirana oo ummadda halaajinaya ha laga qabto oo dhanka maxaa la yidhahdaa am- amniga inay arrintaas u kacaanan insha allahu tacaala aan ku wacyigelin lahaa